waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
aniga looyer weyn miihi ama li qof sharciga wax badan ka yaqaan amuurahan laakiin mid baan kuu sheegayaa waxaan hubaa oo keliya in go-aankan saddex goor dib loo dhigo waa wax bery unusuala waa wax yani kayri caadi ah marka waxaa moodaa in ama dawladdu ka gaabisay ama looyarada howlahanna ugu jiray ka gaabiyeen ama wax kale indhaan waan ognahay covid nineteen waa arrin adduunka o dhan khuseyso oo dhibaatooyin badan keenaysa laakiin tii ka horreysay maxay ahayd sababta tii kale kasii horreysayna maxay ahayd marka aniga personaliyo kolley waxaan u malaynayaa arrintan in amudaam in laga caajisay ama laga gaabiyey ama wax kale ay jiraan of course waxyaalaan akrinayno warar intaskaba weligaba sheegayaan laakiin aniga mar raba inaan intaaba la aado meeshan taagnayn waxaa weeye in arrintan saddex goor dib loo dhigo waxaa moodaa in tacaddi jiro in xoogaa arrimo kale ay soo galeen meeshan oo arrintan si kale loo samayn kari ama wax ka fiican la samayn kari kenya waan ognahay danta yani waxay rabta inay samaysato dee dad waddan og wuxuu rabo inuu sameeyo yani taa maba ahayn wax qarsanba yani arrintan waxay rabaan in lagu xaliyo soomaaliya iyo etoobiya soomaaliya iyo kenya keliya inay xaliyaan ayaga weligood baa uga bedelan fikradda waana ugu dambeynta heerkaas way ku dhammaan doontaa haddaan la helin dad foojigan oo arrintan hadda say tahay ka bedeli kara haakasuu yahay laakiin mabaha wax qarsanba kenya waan ognahay waxay rabto kenya waxay rabtaa laankan inuu noqdo laankii rabtay arrintana lagu dhameeyo wadahadal soomaaliya iyo kenya keliya ku kooban oo maxkamaddaba soo gelin ni anigu waxay ila tahay arrinta coronavirus inaysan meesha ku jirin arrinta coronavirus africa ka sheekeysa american supreme court waa shaqeynaysaa australian ku noolnahay maxkamadoo dhan waa shaqeynayaan kiisaska waa la dhegeysanayaa systemka maxkamaduhuna waxay u bedelaan online maxkamadda caalamiga ah cadaaladda caalamiga ahna sideeda systemkeeda hadda waa kusoo dareen haddaa fiirisid website-kooda inay isticmaalayaan electroniga marka arrinta ah coronavirus wax baysna ma aha hataa africa waxaa arka doorashooyinka in loo bedelay coronavirusaa jira iyo laakiin waxaan filayaa arrinta kenya ee ku gabanaysa le coronavirus iyo waxaa naga maqla looyaradii ma garanayo saddex mar waxaa kenya loo siiyey maxkamadda caalamiga u siisay inay mar walba kiiska dib u dhigto dowladda soomaaliya sidan u sheegtay way dadaalaysaa wayna ku fiican tahay bosishinkooda waxay leeyihiin annagu diyaar baana hawsha hala qabta mar walba hadda inta informationka noo sheegay ra-iisal ku-xeenka noo sheegay arrintan baddana waxaa fiican soomaalidu waa isku wada raacsan tahay inaan siyaasad la gelin wax national issue ah weye laakiin waxaanan weli fahmin saddex jeer waxa maxkamadda caalamiga ay kenya uga aqbalaysa mar walba looyaradii baa maqan iyo coronavirus baa dhacay iyo maxkamadda ay dhegeysanaysa kiisada hadda caalamiga ah ee online ku qaadayso waxa online loogu dhegeysan waa iyagoo jooga meel walba qofku isagoo jooga ayaa la dhegeysan karaa kiiska ilan waa dhegeysi arrintan dooda badda bad keliya maha waa arrin dhaqaalo wey salka waxay ku haysaa dhaqaalo khayraadka meesha ku jira darteed marka arrintan kenya iyo soomaaliya keliya ma hoseyso waxaa jira xooga ka baxsan oo danaynaya xagga dhaqaalaha middan kenya iyadu dib u dhigeeda waa tactic weye marba waxay la eeganaysaa tactic waana waxyaabaha ay damacsan tahay weye oo siyaasad ahaan ay iyadu go-aansatay weye soomaaliya dib u dhigista go-aankaasi waa macquul weeye sababtoo ah adduunka hadda waxa ka dhacayo oo cudurkan hadda maaragtay faafay dartooda marka waa reasonable waay soomaaliya cod ma ku leedaha maya soomaaliya waxay ku leedahay laakiin in sida kenya oo kale waxa u furan inay iyaduna dalbato in dib loo dhigo haddayan diyaar ahayn oo ayan diyaar garoobeyn iyo waktiga la qaban lahaa oo ay ku habbooneen labadaasi marka waxaan ku dhiirigelinayaa weli aniga soomaaliya termkan hadda markuu dhammaado haddii la saadaasho la fiiriyo oo maaragtay dib inay u dhigto si loo helo soomaaliya diyaarsan amisom waddan ka baxda iyaduna qayb bay ka noqonaysaa marka way isfududaynaysaa waxyaaba badan bay fududaynaysaa amisom mandatekeeda twenty twenty one ka ku egyahay marka soomaaliya haddii aysa sii diyaariso xagga sharci shuruucdan aysa diyaariso xagga institutionsna ay diyaarsato oo qof waddan diyaarsan u yahay marka inay dib u dhigto fursadaas waa fursad fiican ayaan qabaa sida kenya loogu ogolaaday bay iyaduna xaq u leedahay inay dib u dhigto
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho